faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu dooroon faahfaahinno kasoo baxaya qaraxyo ismiidaamina oo ka dhacay degmooyinka jalalaqsi iyo buulo bardey gobolka hiiraan ciidamo hor leh oo ku biiray howlgalka ka socda koonfurta gobolka mudug madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe oo ka hadlay qaraxyada ka dhacay degmooyinka jalalaqsi iyo buulo bardee madaxweynaha soomaaliya oo safiirada beesha caalamka kala hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee soomaaliya intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door karoon warka subaxee raadiyaha cadaado goor dhow diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniina taariikhdan ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haatanna kusoo dhowaada warka oo inta ka faahfaahsan faahfaahinno dheeraada ayaa kasoo baxaya qaraxyo khasaare geystay oo ka dhacay gobolka hiiraan wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in laba qarax oo xoogan laga maqlay degmada jalalaqsi waxaa lasoo sheegayaa in khasaare dhimasho iyo dhaawac leh uu soo gaaray dad rayida iyo ciidamada dowladda dad goobjoogayaala u warramay warbaahinta ayaa sheegay in labada qarax oo ahaa kuwa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa islamarkaana uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana inta la xaqiijiyey sideed ruux ay ku dhinteen qaraxyadaasi wararka ayaa intaa ku daray in qaraxa koowaad uu ka dhacay aagaarka buundada degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka admis qaraxa labaad ayaa la tilmaamay inuu ka dhacay goob ay ku sugnaayeen dad badan waa dad u badan shacab waxaana kasoo gaaray khasaare kala duwan goobjoogayaasha ayaa xaqiijiyey in askarta wadada maraysay ay rasaaseeyeen gaariga qaraxay qaraxa labaad ayaa la tilmaamay inuu ka dhacay goob ay ku sugnaayeen dad shacab u badan waxaana kasoo gaaray khasaare kala duwan goobjoogayaal ayaa xaqiijiyeen askarta waddada maraysa ee rasaasayeen gaariga qarxay ama qaraxa ku rarnaa sidaasna uu ku qarxay sidoo kale degmada buulabarde gobolka hiiraan ayaa iyadana waxaa qarax uu ka dhacay halkaasi iyadoo khasaaraha halkaasi ka dhasheen aan si rasmiya loo ogeyn madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe ayaa ka hadlay qaraxyada ka dhacay degmooyinka jalalaqsi ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale degmada buulabarde madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen can guudlaaw ayaa ka hadlay qaraxyada ismiidaaminta ee shalay ka dhacay degmooyinka jalalaqsi iyo buulo berde oo ka tirsan gobolka hiiraan qaraxyadan ayaa loo adeegsaday gaadiid laga soo bixiyo waxyaabaha qarxa madaxweyne cali guudlaawe ayaa tacsi u diray qoysaskii iyo qaraabadii ay ka baxeen allaha u naxariisay dadkii ku nafwaayay qaraxyadii al-shabaab ay ka geysteen degmooyinka jalalaqsi iyo buulobarde madaxweynaha ayaa sheegay in weeraradii qaraxyada ah ee al-shabaab geysteen ay ku dhinteen dad shacaba cali guudlaawe ayaa alle uga bariyay dadka ku shahiiday qaraxyadaasi inuu hoygooda ka yeelo jannatul fardowsa inta dhaawacantayna uu eeba caafimaad deg dega siiyo in ka badan toban qofood ayaa ku dhintay qaraxyadii ka dhacay jalalaqsi iyo buuloborde halka dad ku dhow soddon qof oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyadaasi waxaana dadka qaba dhaawacyo culus loo qaaday dhanka magaalada muqdisho al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyada ka dhacay degmooyinka jalalaqsi iyo buuloberde oo dhowr jeero hore ay sidaan oo kale qaraxyo xoogan uga dhaceen degmooyinkaasi kuwaasoo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawaca ciidamo hor leh ayaa lagu soo warramayaa inay gaareen deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug halkaas oo laga wado dhaqdhaqaaq ku aadan sidii al-shabaab looga saari lahaa wasiirka amniga galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe oo ay weeliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug guddiga difaaca gobolka mudug iyo saraakiisha ciidamada daraawiishta galmudug ayaa deegaanka saqiiro ku sagootiyey cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta galmudug iyo xoogaga deegaanka oo ka qaybgalaya xoreynta degmada xardheere iyo deegaanada hoos yimaada kuwaasoo howlgalkoodii koowaad shalay la wareegay deegaanada ceelhuur iyo deegaano kale oo ku xiran wasiirka amniga maxamed cabdi gaboobe oo halkaasi kula hadlay ciidamada huwanta ayaa ku bogaadiyey xoreynta deegaanada iyo shacabka muddada dhibaataysan ee al-shabaab ay haysteen sidii looga xoreyn lahaa wuxuuna kula dardaarmay inay mas-uuliyad iska saaraan dadka shacabka ee ku sugan degmooyinka iyo deegaanada kale ay tegi doonaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay safiirada beesha caalamka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada qaranka kula kulmay safiirada midooda yurub ee soomaaliya marwatina intilmeyn iyo qaar ka mid a danjirayaasha dalalka yurub ee jooga dalkeena ayaa uga warbixiyay guulaha laga gaaray dagaalka dalka loogasoo dagaalka dalka looga saarayo al-shabaab dhammaystirka dastuurka iyo dimuqraadiyeynta iyo deyn cafinta madaxweynaha oo danjirayaasha la wadaagay sidii geesinimada lahayd ciidamada qaranka oo kaashanaya shacabka soomaaliyeed al-shabaab looga saaray deegaano badan oo ka tirsan gobolada shabeellada dhexe hiiraan iyo galgaduud iyo mudug ayaa tilmaamay in halgankaasi dib u xoreynta dalka uu barbar socdo qorshe dhammaystirka dhismaha hay-adaha muhiimka u ah dowladnimada iyo xaqiijinta himilooyinka ay muddada dheer ku taamaysay shacabka soomaaliyeed gaar ahaana qorshaha la wareegidda mas-uuliyadda amniga dalka dhammaystirka dastuurka dayncafinta xoojinta dimuqraadiyadda federaaleynta iyo adkeynta dowladnimada ayaa lagu yiri war ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya dhankooda safiirada ayaa bogaadiya howlgallada dalka looga saaraya al-shabaab ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay gacan siinayaan arrimaha hortabinta u leh ay ugu horeeyaan la wareegidda amniga guud ee dalka iyo xoojinta federaaleynta daadejinta hanaanka dawliga saameynta isbedelka cimilada iyo gargaarka bini-aadanimada warkii subax dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado anigoo sharmarka maxamed maxamuud idinla socodsiinaya shaafici sheeka iyo ii farsameynaya waa naga intaa intaan warkan warka xiga ku kulmi doono